baa la wadaa sa dib ugu dhacin in ahamiyadda weyn maarata la siiyo la kala saaro labadii oo diiwaangelinta codbixiyaan gooni loo sameeyo sabadaligana ay sii wadato wasaaradda aqliga dabaate heshiis baan ku kala seexanay bishii juulaay koo iyo tobankeedii xafiiska wasiirka daakiliga arrintaa lagu saxeixay oo lagu gudbinay qaalaanbixiyayaasha kadib deedna qaalaanbixiyaasha waxay soo direen nin khabiira oo eega oo duruufta wadanka taalla iyo dadku waxa ay doonayaan ninkii baa isna eegay oo isna report soo saaray haddana waxaa la qabtay shir ka madax banaan baa wasaaradda daakiliga iyo komishinkaba oo ay qabanqaabisay akaademiyada nabadda si aan loo oran maarata wixii ciddii khuseynaysa ma maarata ku kooban tahay ama commission ama daakil aanay ku koobnaanin oo wadatashi ballaaran dadweynaha ah meesha ayaa la sameeyey oo ay ka soo qeyb galeen saddexdaa qolobo commissionka iyo wasaaradda daakiliga iyo axsaabta qaranka iyo bulshada rayidka ah njooyada iyo xubno ka tirsan baarlamanka iyo waxgarad iyo aqoon-yahano badan ay ka soo qeyb galeen aan ku qabanay hogaanka mansuur sebtembar dabeedna sebtembar sidaasi keedii baan halkaa ku kala seexanay mar kale oo la yihi labadaa diiwaangeliyood in la kala saaro oo laba laba xilliga aan weydiisano qaala bixiyayaasha iyagu waxay jeclaayeen inaynu meel isugu tagno mogti waxay ku leeyahay qarashka wuu yaraan lahaa waxay way yaraan lahayd laakiin doorsi markaan eegna bay argay inay isku gelaynin deedna qaala bixis waxaan ka codsannay labada diiwaangeliyood waanu u baahan lahay fadlan haddaad na caawinaysaan labada naga caawiyo kana dimuqraadiyadda wuu xoojinaya kana horumarkii waddanka ayuu xoojinaya intaa markay dhacday way noo soo tuugsadeen way naga yeeleen kadibna bishii novembar imika sideed iyo tobankeedii ayaa madaxweynuhu uu warqad u qoray qaranbixiyaasha isagoo saxeixay uu leeyahay danayaashii annaga doorashadasaan ku heshiinaysamada haddaan nahay labadaa arrimood baa naga caawiya waa loo hirgeliya tiibaa dabeedna qaranbixiyaasha ay ku howlgaleen warqadda madaxweyneha ka dibadyaa laydhaa dabeedna waxaan samaynay in markaa waxa weeye dee la qiimeeyo wixii ku baxayey kharashkeeda la eego oo dhowrba laga eego kharashkaana hadhow ay qaybsadaan dawladda iyo qaranbixiyaasha siday u qaybsanayaan dawladda iyo qaranbixiyaasha ka wada hadlaya oo qaarba in bay qaadaan moogtahay waa la kala badsadaan kolka taa waxaan u jeednay dawladda iyo qaranbixiyaasha ka wada hadli soodana laakiin waa in la helaa wixii ku baxayey iyo qorshihii dee maarata lagu gelayey si aanay arrintu u noqonin kii laba kun iyo sideedkii maarata naga khasaaray oo kale aanay u noqonin in aada loo darso waxaanu deednaa ku bixin tartansiinay shan shirkadood oo caalami ah oo arrimaha diiwaangelin ku takhasusay oo mida ay tahay shirkadda ingiriisa oo eris la yidhaahdo oo waagii diiwaangelintu inay naga xumaatayna aakhirkii markii aan doorashada madaxweynaha qabanaynay aan u yeedhanay oo inala sifaysay diiwaangelintii hore xumaatay inala sifaysay oo muddo lix bilood halkan laga joogo runta khubaro caalamiga ah ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah qola la yidhaha international organization for migration oo imikaba wasaaradda daakhiliga la wada diiwaangelinta madaniga ah oo iyaguna aqoon culamaa dalka iyo somalilanda waxaa ka mid ah qolo la yidhaha international foundation for electronic systems oo caalami ah oo dunidoona ka qabta inkastoona innaga inala shaqeyn weli haddana dunidoona bay ka qabtaan oo afghanistan iyo maarata meelo furfurmin bay kasoo sameeyeen oo ku takhasusay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah iyana community south africa ah oo la yidhaha electronic institute of south africa waxaa iyaguna ka mid ah qolo la yidhaha creative associates oo maraykana oo iyaguna biometric marka aada ku takhasusay shantaas ayaan jarjarsiinay dabeedna way soo qabteen waxaan weydiinaynay somaliland maxay u baahan tahay inay qabato si laba kun iyo shan iyo tobanka ay u hesho diiwaangelin heshiis lagu wada yahay oo lagu galo doorashada laba kun iyo shan iyo tobanka qiimahoodana way soo qabteen fiigooda marka ayaga dabeedna shantii waan kala saarnay waxaa ku guulaysatay shirkadda la creative associate oo maraykan ah kolka maxay qabanaysaa wey waxay qabanaysaa way imanaysaa wadanka waxay eegaysaa sidaynu diiwaangelin hagase ay u samayn lahayn bay daraysaa qorshihiina way dhigaysaa intaas ma imtixaan ku koobanta imtixaan intaas ima ku koobanta waxaa kale soo saaraysaa qiimaha ku baxaya inta uu yahay kolka waxay samayn doonaan hadkaliya somaliland saddex qor saddex nidaam saddex arrimood kala duwan oo la kala raacaa ayay samaynayaan mid horta waxay samaynaya waa tula jecelahay oo tio technologygii iyo combyuutaradii oo dadka faraha laga dhigayo oo wejiga laga qaadayo oo maarata sawirkii la gelinayo oo sidii waagii hore aanay udhicine de si hagaagsan maarata loo qaado ayay maarata qalabka ugu dambeeya caalamka la isticmaalo inay kaalinba qiimaheeda samaynayaan mar waxay samaynayaan ay leeyihiin afrika wadamada badan baa jira oo technology ba isticmaalin iyo combyuta waxba toona oo nidaam manual laydhaa gacanta lagu qoro oo la sameeyo kaana way eegayaan isla qiimihiisa waxaa kaloo eegaya nidaam isku dhaf ah labadaba isku dhaf saddexdaa option bay noo soo dhigayaan gebi ahaanba innaga si waxaynoo daran ayna u sheegnay waxa weeye in wax qabta celcelinta dadka dhowr jeer isdiiwaangelinaya ama dhowr jeer maaratayaa lagu weyna innaga ay tahay taa in ay horta ka bijignaadaan talabaad waxa weeye dadka iyagu waxaa laga yaaba inay sidii doorkan inagu eedin jiray doorkii waxaa idinkaa sarrimay oo qabaalkiinaa tartamay oo konkujer baa gasheen boqolba iyo inta badan baa idinkaan baa kaga dacabuliyey gebi ahaanba qabaalkiiba inaga saasay yihiin be aan dee saasaan u dhisannahay annagu kolkaa qalab ka hortagaa waxaa in aad keentaan bay noqon wuxuuna qiimaha iy ku xidhnaanaya kadib markay qiimaha inoo soo sameeyaan ayaa deedna aynu somalilan ahayn inaku haddana intii danayaasha isu iman doonaan haddii commissionka tahay haddii wasaaradda dakhliga tahay haddii axsaabtii tahay haddii bulshada maarata rayidka aad tahay haddii dowladda tahay intaynu isku iman doonaa deedna kale islaanta way anfacaya markaa ayaynu inaku aynu dooran doonaa kaasi haddii uu qiimihiis markaa bato markaa waa lacagtii la doono kharashkii la doono oo qaaraanbixiyaashii dowladda ay qaybsamaan waxaanu qabnaa annaku halkaa marka la soo gaadho in aynaan ka filaynin qaaraanbixiyaashii dowladda midnaba inagoo heerkaa jiran idhahda lacag ma hayno ku filayno halkii debisay soo gaadhin waxaa daruur noqonaysa markaasi in la helaa si kastaba ha u dhahdeeyeen dee kharashkii diiwaangelinta meel laysana qaadan jiro doorashada waqtigii la soo celiyay maya adduunka liiska bixiyaha waa inaanu hayno sanadkan afar iyo tobanka aakhirkiisa lix bilood ka hor doorashada waa inaanu liiska heshiisgeeda aanu hayno waqtiguu soo koobtay kolkaa waxaan ka codsanaha runtii bulshada caalamka iyo dowladeennaba in ay aada uga howlgalaan qiimaha halkaa ka soo baxa in kharashkiisa maarata dee la dooni doono inkastaba ha ahaado gebi ahaan intaasoo qiimeynaya waxaasna waxaa loo samaynayaa ninka baa lacag bixinaya wuxuu dee wixiisiina ku bixiyo wax uu hubo oo gebi ahaan malaawaala ma odhan karno intaasoo ku baxaysa anagoo nasi haddaan commission lahayn idig wax buu bixinaya waa isku hubiyo adhow baa laga eega intaas ayaan horta aan idin sheegnay qandaraaska aanu bixinay waxaanay noo imanayaa bisha sanadka markuu bilaabmay ka kowdeeda ayay noo imanayaa taa markayna qiimeyno ayuu dinta qandaraaskii weynaa ee ciddii qaban lahayd diiwaangelinta aynu geli doonno heer caalami ee noqonaya waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa runtii dadka kasoo shaqeeyaan dadka nagaga soo shaqeeyey ha ugu horeeyaan axkaamta qaranka oo maxaafid iyo maxaaridba iyagoo arrimo badan ku kala duwan hortii maxaafid iyo maxaarid isku ah haddana dadka qaranka ay si bisil uga wada shaqaynayeen waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo runtii si hagar la-aana arrintaa nooga shaqeeyey iyo wasiiradiisa dee la shaqeeya gebi ahaanba waxaan u mahadnaqaynaa bulshada rayidka ah oo si fiican iyadoo noo taageertay waxaan u mahadnaqaynaa saxaafadda runtii oo si wanaagsan noo sugaya uun inta anagu war aan idisaynin oona qorqodaynin taana waanu ka filaynaa marka dibaa hawsha noo bilaabanto in aynu saa ku wada socono maxaa waa xasaasi war yarna qornaa dadkeena laga yaaba inay isku dhacaan mase amaana isku dhicin alla kaa disiinna wixii war daruuriya hadda jeer aan idin yeelino waxaa kaloo u mahadnaqaynaa ugu dambeyn dadweynaheenna runtii aada u wanaagsan xariirta ah ee la sugayey annaguna aan rajaynin inaan si daacadnimo ugu shaqayno oonay inagu dhicin tii nagu dhacday maarata doorkii hore oo kale oo aanay dhicin tii sidii waaga dhaweyto maarata qabaa'il inta lais abaabulo qabaa'il laisku abaabulo ka gaarsiin la yidhaha maarata inaan kala xabuliyo waxaanu uga jeednagay waxaad doorasho ku galban baynu doonaynaa qabaa'il ma tartasiinayno mana tirinayno reer hebel baa badan iyo reer hebel baa yar midna ma odhanayno wax doorashada si nabadgelya aan ugu gallo unbayn doodadoonay inaan saa u arkaan commissionkana annaka anaguna dib habeyn baanu ku jirnaa run ahaantii aanu saseexi doonno ceebkaseeyi ma nihin qaladaad baa dhacaya bini aadan baynu nahay waxaa anaguna ku jirnaa inaan dib isu saxno ay sagaajino kolkaa saas inta ayaanu idin waranayay
afhayeenka guddida doorashooyinka magacaygu waa maxamed boos waxaan ka socdaa telefishinka hoonkeyga su-aashaan ku weydiinayaa waxay tahay sanadkan in labada xisbiya mucaaradku waxay deeqbixiyaasha ay u qoreen warqad ay ku codsanayaan in door diiwaangelintu diyaar ay ku ahato koob iyo soddonka bisha december sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka oo ah qiyaas ahaan lix bilood kahor waktiga doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka waktigaasi suurtagal ma tahay in diiwaangelinta lagu diyaaro ha ha runtii labada xisbi mucaarada keliya maahan waana kuu sheegaya waana u dhammayn gebi ahaanba saddexda xisbi qaran maxaafid iyo macaaridba dawladda iyo commishininta waa u dhamaan warqadda aan u qornay ha waxa weeye inkastana inu socono waynu ka gaarsiina waqtiga haddii aan la yidhaha haddii inoo soo dhammaadaan maarata dee maalgelinteeda iyo nidaamkeeda haddii aan la yidhaha magacayga waxaa safaan qabaan waxaa ka socdaa shirkada goramo online dadka shacwada sugan waxay warwar ka qabaan doorshooyinkii hore golaha deegaanka casharada laga bartay dadka hore labada way u jeedinayaan commission ahaan maxaa u sheegaysaa ummadda maadaama doorashada hore golaha deegaanka sidan ugu fashilantee maxaa u sheegaysaa ummadda imanka maadaama ay arrintan hawlgalay way waa waa si wanaagsan waa su-aal fiican kuu sheegay iminka kulahaa waanu sasaxayna annaguna oo si aantii hore u dhicin baan maarata ku jira qorshaheeda ku jirnaa doorashada gebi ahaan fashilaad may ahayn qaladaad bay naga dhacay laakiin And, and up a young ilaa xilligii laydin magacaabay ilaa hadda wax cusboonaysiina laydinma siin dadku waxay shaki ka qabaan sharcinimadiina intaa ku fadhida basaa sharci ku tihiin ku shaqeynaysaa doorasho dambana marbaad ku qabanaysaa dadka way ragseen ma sharciyadu waxa weeye bay taagantay muddaa la qabtaa maogta innaga oo muddo shan sannadood baa dee la magacaabay muddadii dee weli may dhammaanin run ahaantii markay dhamaato unbaa dee sharci darri sharci laga hadli karaa maogta laakiin kuwa dee sharciga meel halkii taagan yahay wixii qalada dhacayna dee halkeeda bay yaallaan sida isu saxayna waa isu saxayna su-aasha ay weydiiyo waxaan sheekeen shirkad maraykanka ku guulaysatay qandaraaskaasi bidhka ama lacagta imisaad qiyaas kartaan shirkadaas jiri hawshaasa ku gelina talabaad in dadka badankooda waxay ku dhalaliyen sii hore bilaa dadka ila meydaan wacyi gelin oo haayadihii ciddii wacyi gelin soo meydaan taana qorshe mid ku jirta ha ha horta qiimuhu fiigoodu ma imika qaadanaya fiiginka iyagu ay qaadanaya maaha tii ku baxaysa maarka doorashada gabeahan taasina waa ka dhexaysa qaraabxiye iyo shabaxba ma iyaga sheegmayo wixii wacyigelinta iyo nidaamkeeda waxaanu gelaynaa marka bisha koowaha galalaa rumi noo bilaabmaa